الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabun haadaa baabun baab weeye kani alkhawaariju sharu lkhalqi wاlkhaliiqati nimankaa khawaarijta lagu magacaabo khawaarijna waa jamcu khaarijatin oo macnaa de waa daayifo ama koox dee baxday sharulkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye iyo wlkhaliiqati bal xadiidka ay noogu iman doontaan lafdiga eegi doonaaye waayo cunwaan xadiid ama xadiidka ay cibaaradan uu kaba soo qaatay ciwaankee waa khalqiga kuwa ugu shar badan xadaثna shaybaan bnu faruuka qaala xadaثna sulaymaan bnu اlmugiirati qaala xadaثna xumayd bnu hilaalin can cabdillaahi bni samiti can abi darin qaala anahu qaal sanadka kolley waadadayn hore usoo maray xumayd ibnu hilaal iyo cabdullaahi ibnu saamit ba labaduba taabiciintii bay ka mid yihiin cabdullaahi ibnu saamitna xadiidka wuxuu ka warinayaa horeynu isagana usoo maray adeerkii waayo waxaa abudar uu ahaadee rumo saamit iyo abudar jundub ibnu junaadata walaalo ayay ahaayeen wuxuu ihi markaa abudar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi ina bacdii min ummatii aw sayakunu bacdii min ummatii qowm yaqra'uuna alqur'aan ina bacdii aniga dabaday waxa ahaaday min ummatii ummadayda xaalay kaba mid yihiin qowmun qowm yaqra'uuna aqriyaya alqur'aana qur'aanka amase awda waa lishaki oo waxaa buu yidhi sayakuunu waxa ahaan ina bacdi beddelkeed sayakuunu waxa ahaan doona bacdii dabaday min ummatii xaala kownihi min ummatii de waa ummadday kasoo dhex baxayaane qowmun qowm yaqra'uuna aqriyaya alqur'aana qur'aanka anaa tilaawadiisay badsanayaan weeye oo laasimayaanba kaasoo laa yujaawisu aanu gudbahayn qur'aanku xalaaqiimahum xulqum baa xalaaqiim lagu jamciyey kolkol ya-da waa la gooyaa xalaaqim un baabu noqdaa dee markaa waa jamcu xulquumine hoosba uma gelayo qalbigoodii kuma dhaadhacayo dad qalbigoodii intay qur-aankii fahmaan qalbigoodii uu ku sugnaado ku intifaacayo ma noqonayaane arrintu waa carabka iyo inta ay kaba aqriyayaan uun hoos uma gelayo kuma intifaacayaan laa yujaawisu xalaaqiimahum yakhrujuuna way baxayaan min addiini diinkay ka baxayaan kamaa yakhruju sahmu leebku si uga dhex baxo min aramiyati saydkii iyo wixii lagu ganay ee uu ku dhacay oo asiibay siuu xagga kale uga boodo oo kale uma laa yacuuduuna ma laamayaan fiihi oo kol haddii dee taa hawadaas iyo waxaa dalaaladaasi qalbigooda ay ku sugnaatoy saa uga baxaan diintii kuma soo noqonayaan hum iyagu sharulkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan weeye iyo walkhaliiqati khaliiqada walkhaliiqa iyo alkhalq waxaaba la yihi waa laba lafti oo isku mid ah mutaraadifeyn oo markaa macno keliyun bay leeyihiin waa iska taakiid barhkood baa khalqigana dee sandee dadkii iyo kaba dhiga khaliiqadana bahaa-imtii kaba dhigo dee waxaa makhluuqa dhammaan iyaga ugu shar badan saas baa xadiidkii abudar uu wariyey rasuulka ilaahay kaba wariyey lafdigiisa uu ahaa faqaala bnu saamiti inu saamit waa cabdullaahi bnu saamit ayaa wuxuu yidhi oo xadiidka adeerkii abudar kaba maqlay falaqitu waxaan la kulmay raafica bna camrin alkhifaariya waa saxaabi kale oo isku reeryihiin waayo abudar alkhifaari dee cabdullahi bnu saamit oo ninkaa reer khifaar waa saxaabi laakiin raafic bnu camrin reer khifaar baan la kulmay akhal xakami lkhifaariyi xakam ibnu raafici reer khifaar walaalkii ahaa baan la kulmay oo qultu waxaan idhi maa xadiisun muxuu yahay xadiis xadiidkaasoo samictu aan maqlay min abi darin xadiid aan abu dar ka maqlay bal iiga waran kada wa kada kada wa kada wuxuu cibaaro ama kinaayo ka yahay xadiidkii kollayna dee waxaan mubtade iskaba qadaranaynaa oo maa xadiidun xadiid muxuu yahay oo uu yahay oo dee bal isagiina inuu maqlay ama cilmigiisa wahayuu weydiinaya xadiidkaasoo samictuhu aan maqlay min abi darin kada wakada wahuwa isagu kada wakada saa iyo saas ah oo saasaan ku idho fadakartu lahu hada alxadiida xadiidkan abaadar aan kaba maqlay ayaan u sheegay faqaala wuxuu idhi waxaa odhanaya saxaabigan raafic ibnu camrin wa ana aniguna samictuhu waan maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan ka maqlay oo xadiidkan oo de bal markaa axaadiid baa inoo horeysay abu saciid alkhudri iyo anas iyo cali bnu abi daalib iyo labadan saxaabina iyaguna waa dadkaa rasuulka ilaahay xadiidaha kaba maqlay kolley saxaabada marka la tadabucana ilaa dhowr iyo labaatan saxaabi way gaadhayaan axaadiidta baabkan ama mowduucan dadkii wariyey waa dhowr iyo labaatan saxaabiye taasna markaa waxa ay tahay duruqda badan ee inoo faa'iideyneysa dee yaqiin iyo goyn aan goyno jasmino rasuulka ilaahay inuu kuba qowlo oo inoo tawaaturay ayaabay axaadiidta marka la eego tawaatur macnawiya axaadiidta baabku tahay ama mowduucanba welina waa inoo socdaan xadaثna abu bkr بn abi shaybata qaala xadaثna caliy bnu musiri can الshaybaniyi waa abu isxaaq الshaybani oo isba marar hore aan soo aragnay sulayman can yusayr bni camrin qaala sa'altu sahla bna xunayfin yusayr bnu camrin baa imika xadiidka sanadkiisan inoogu sugan waana ninka taabiciga ah ee xadiidkii ka warinaya صaxaabigan sahl bnu xunayf kaba warinaya riwaayatan ka dambaysana waxay nooguba iman doontaa usayr bnu camrin oo halkaa ya-da hamse la dhigo yusayr ama usayr ujeeddadu labadaba waa la yidhi oo yusayrna magaciisa waa la yidhi usayrna waa la yidhi waa nin taabiciyo weynoy barhkood dee horta waqtigii rasuulka sooba gaadhay barhkoodna ay leeyihiin ru'ya ayuu leeyahay aragti buu leeyahay xadiidku caawaha inoogu horreeya axaadiid kalena waa inoo dambaysaa oo dee weysulqarani fadligiisiyana ninkii warinaya cumar kaba warinaya weeye bal dhowr xadiid oo kale ayaa inoo dambeeya axaadiidu ma badno uu kitaabka ku leeyahay mala afar kama badnee waa nin markaa taabici waa inoo hiqaa wuxuu uhi ninkaasi sa'altu waxaan weydiiyey saala bna xunayfin waa saxaabi kaleo jaliil oo ansaareed saal bna xunayf baan weydiiyey oo waxaan ku idhi hal samicta miyaad maqashay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yadkuru xaalu hadal qaad ayuu sheegaya alkhawaarija nimankaa khawaarijta la idhaaho ee waqtigoodii markaa way jireen magaciina way la baxeen rasuulkii ilaahay dee magacan isagu ee de waa kan qolooyin baa soo baxaya axaadiid ay kuba sugan tahay haddaba nimankaa iyagoo matalan uu sheegayo rasuulkii ilaahay miyaad maqashay faqaala wuxuu ihi samictuhu waan maqlay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa saxaabi kaloo isna warinaya xadiidkii waan maqlay waa ashaara markaa uu lahaa samictuhu waxaanu ishaaray waa sahal biyadihi gacantiisa naxwal mashriqi waa calaamo kale oo calaamaadkii nubuwada ama mucjisaadkii kaba mida soo baxooda uu rasuulka ilaahay kaba waramuu sifeeyey umuurahooda o dhan horeynuu soo maray bal jihadiina waa sheegay ay kaba soo baxayeen oo dee ciraaq bay ahayd halkii ay kaba soo baxeeneen wa ashaara biyadihi naxwa almashriqi rasuulka ilaahay markaa gacantiisa xagga mashriq buu ku ishaaray oo markaa muxuu yihi waxaan maqlay samictuhu yaquulu way rasuulka ilaahay oo leh isagoo gacantiisiina xagga bari uu ku ishaaray qowmun lafdi baa inoo dambeeya in yakhruju minhu aqwaamun yakhrujudii baan soo qaadanaynaa sawaaye waa xadiidka riwaayaadkiisii alfaadihiisii markaa yakhruju waxa bixi doona qowmun qowm baa soo bixi doona qowmkaasoo yaqra'uuna aqriyaya alqur'aana qur'aanka bialsinatihim carabadooda ujeedadu tilaawada ayay laazimayaan badsanayaan oo qur-aankii iyagoo weliba carabkooda uu ku qoyan yahay macnaa tilaawadii badnayd dabacsan yahay oo dad hagaag u sugay oo u dabdiyeyna ay yihiinba bialsinatim laakiin laa yacduu ma dhaafayo qur-aanka ay aqriyayaan taraaqiyahum kalxamahooda hore hoosuma soo gela uma gelayabo qalbiga wixii gala ayaa dee raadkeenoo xubnihiina wixii ay hidaayadu markay qalbiga gasho xubnihiina markaa iyaday usoo gudubtaay oo daacadii bay u nashaadoodaan markaas haddaba halkaa maba gelayo afkoodan iyo cunahoodan ma dhaafayo kalxamahooda yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiyati yamruquuna iyo yakhrujuuna waa isla mid xalayna waa ti aan soo aragnay waxadaثanaahu abu kamilin qaala xadaثanaa cabdulwaaxidi qaala xadaثanaa sulaymaan shaybaaniyu waa markii dhaweyda shaybaanigii inoogu sugnaa abu isxaaq bihada اlisnaadi waqaala wuxuu yihi isagu oo markii horeba sulaymaan shaybaani waa inoogu sugnaaye calij ibnu misir baa ka wariyey imikana xadiidka cabdulwaaxid baa kaba warinaya sulaymaan ushaybi markaa waqaala wuxuu uhi riwaayadiisan uu isagu sulaymaan kaba wariyey sanadkaa horena leh markaa sulaymaan marka lasoo gaadho yakhruju minhu ay min almashriqi waa dhinaca baruu ishaare waxaa ka soo bixi aqwaamun qoomyaal sifadoodu taa tahay oo dee waa intaan soo maray xadaثna abubakr bn abi shaybata waisxaaqu jamiica can yaziida isxaaq ibnu rahawey iyo abubakar labaduba yaziid ayay ka wariyeen yaziidkuna waa kan qaala abubakrin xadaثanaa yaziid bnu haaruuna oo isxaaq ma dhammayne laakiin abubakr ibnu abi shayba muxuu yihi xadaثanaa yaziid ibnu haaruuna waana imaamkii macruufka ahaa ereer waasid عن الcواm بن xwshب qال xdثnا أbو إسحاq الشhيbاني عن usayr بن cمr عن سهل بن xنayف snadku waa inta dambe abu isحaaq marka lasoo gaadho waa isku mid eeg mar الشhaybaniyu keliya sanadka inoogu yimi riwaado lafdigii caliي بن msir haddana markii cabdالواxid lafdigiisii sulayman الشhaybaniyu imikana lafdigii cawaam ibnu xawshab ama riwaayadiisa abu isحaaq الشhaybaniyu waana sulaymaankii markaa kunyadii iyo magaciiyo nisbadii way inoo dhan yihiin waana nin sikaara taabiciina sidan hore usoo maray ama cawaam ibnu xawshab ibnu yaziid ibn alxaarith kolley waa nin atbaacu taabiciintii ka mid oo iqo oo faadila weeye markaan leeyahay atbaacu taabiciintii iskol haddaanu axad saxaabadii ka mida wax ka warin ama aanu arag de waa atbaacu taabiciintii walow dee raggaa atbaacu taabiciinta dabaqada koobaada uu ka weyn yahay oo dadkii taabiciintii uu yaryaraayee saxaabada qaarkood arkay buu la waqti ahaa markaa dadka qaar waa soo gaadhay waanu aragun kitaabkeennana xadiidkan keliya ayuu ku leeyahy wax kale kuma laha nin hiqaana weeyo dee kutubta kalena inoogu wada sugan waxaana dee aimadu inoo soo naqliyaan kutubta taraajimta awowgii yaziid baa la odhanaya ayaa aslama calaa yaday cali bna abi aalib weeye amiiru lmu'miniin cali bnu abi aalib baa adugu dee sababtii iyo gacmihiisa uu kuba islaamay isaguna markaasaa wuxuu siiyey jaariya ama addoon buu siiyo tiibaa yaziidkaa xawshabkan isaga aabihiiya dhashay waa jaariyadaa markaa uu islaamay uu cali bnu abi aalib siiyey balcawaam laakiin waa ninkaa hiqada ee faadilka aan leenahay walow riwaayada uu kitaabka ku leeya tan ay tahay عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال يتيه waxaa lumi doona oo dee waxa weeye qowm qowm qibala الmashriqi waa dhinaca bari qowm baa ka soo bixi dee lumayo dariiqii toosnaa iyo xaqii gees maraya oo yatiihu macnaa dee yadhabuuna can الصawaab can dariiq xaq weeyo haddii la yidhaha taaha fi اlardi oo kale satihii reer bani israa'iil ku dhacay marka ruuxu asqoobe meel uu ku socdaba aanu garanahayn oo kale taas daba iyagii macnaa dee dariiqii iyo waddadii toosnaydee meel gaadhsiin laydne ruuxaasi waa ruuxan ka lumaya asqaysanba iyagiina sawaabkii bay ka leexanayaan dariiqii xaq ahaa bay gees marayaan weeyaan oo kuma hanuunayaan qowm qibala almashriq dhinaca bari ka soo bixi weeye kuwaasoo muxallaqatun ru'uusuhum madaxyadoodu ay xiiran yihin oo calaamay taa ka dhigteen maa macnuu in dee in madaxa la xiirtaa xaaraam ay tahay walow dee salafkii iyo dee saxaabadii iyo iyaga tansiimay u ahayd oo calaamo iyagu ay dadka kaga soocmaan bay kaba dhigteen dee dadka waktigaasna timahooda way daysan jireen oo ama xaajay u xiiri jireen ama ixraam daraaddeed mar ay ka taxalulayaan iyo taxalul haddii aanay xaaja jirinna dee kolley ma oo ruuxu aan uba baahana timi in la xiiro maaha laakiin dee calaamadan iyaga calaamo ka dhigtee maaha macnuu haddii xaaja ay timaado ama waxyaale ay timaado dee san oo kale siimo iyo calaamo aan lagaba dhiganahayn in halkan waxa weeye xaaraamtoo dee qoom iyagu lunsan waxa calaamo u ih macnaheedu maaha inuu waaa wax kastoo iyagii calaamo u ahaa taas dee uu isu rogayo shay xaaraam ah allahum dee shicaar daahira hadduu yaho dee loo daynayo uun mooye bal tan ba iyagii baa laakiin caado u ahayd axaadiis way noo dhammaatay kolleyna bal halkan san dee uu muslim raximahu llahu tacaala usoo ururiyo meel isugu wada keenuu riwaayaad kala duwan dee riwaayaad aanu isagu warin baa jirta kala duwan in kuwan uu ixaalaynaye uu kolkol markuu sanad hore iyo matni hore sheego sanad labaad soo celinaya sanadkii aanu matigi kolkol dee hadday furuuqi udhexaysay inuu sheegayo ee bihada lisnaadi un odhanayo milahu oo kale taas oo kale aimo kala soo saaro dee iyadoo iyagu naftoodii inoomuu soo wada dhigana laakiin sanadkii unbuu soo dhigtay se waa riwaayadaa sanadkeedii uu ku sugan yahay saxiixa muslim noocyadaasna xaafid ibn xajar fatxulbaari oo kale wuxuu kaba cabiraa fii riwaayatin saaqa muslimun isnaadaha walam yasuq laftaha waa riwaayo waxaa ku timi waa markuu riwaayaadkaa dee wixii kuba yimi soo naqlinayo xadiid kuba sharxayo riwaayo muslim sanadkeeda kaxeeyey oo uu sheegay laakiin lafdigeedii aan u sheegin ayaa waxaa yaxaasaa kuma sugnaydoo umuurahan uu inoo ixaalaynayo ama uu tii hore inuu ku ixaalaynayo ama milow ha yidhaaho ama naxwo ha yidhaaho ama saasuna bihadal waxaa weeya waa dee riwaayaad kutub kale kuba sugan ama mustakrajaad ha noqoto barhkood saxiixii bukhaari barhkoodna meele laakiin hadda waxaan leenahay aada buu u ururiyey bal markaa kolley malaa dee sifaadkoodii iyo aclaamtii nubadi wixii inoogu sugnaa hore inuu soo aragnay masaladii inoo yar dambeysay oon meelaha dee ayna waan idiin tilmaamay khaasatan fatxulbaari marka la eego meelaha hore uu ku soo arooriye xadiidka bukhaari maaha laakiin kitaaba istaba istitaabat lmurtadiin si umuurahan si fiican uguma sharxo masaa'il kala duwana u dabdiyo taariikhdoodi iyo nashadoodi iyo wixii bal aqwa waxyaalo kalaba badanna uuba sheego waxa weeye masalada horta bal axaadiidan markaan eegno daahirkeedu waxay keenayaan in nimankii ay gaalo yihiin oo la gaaleeyo waayo waxaa imaka halkan inoogu soo arooray oon hayna hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa dee khalqigii waa dadkii oo dhan haddii lasoo wadageliyo xataa dadkii kale ummadihi kalen islaam kaba ahayd kuwa ugu shar badan inay yihiin kuwa kaba shar bataan dee waa gaalayntaasi ay gaalo yihiin taa waa mid xalayna min abqadi khalqillaahi ama abqadu khalqillaahi ilayhi daasaynu soo maray ilaahay khalqigiisa waa kuwa ugu necab yahay oo kale axaadiidan alfaadahan kusoo noqnoqotay yakhrujuuna min addiini kamaa yakhruju sahmu min aramiya ama yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya weliba mithaal uu la socday sahmigii oo dee markaa uu meeshii kale kaba baxo aan waxba aathaara lagu arkayn oo wax alla wax kaga tacalluqay aan wixii bal maalan ugaadhi u asiibay aanu jirinoo iyagiina taa mithaal looga dhigay inaanay islaamkii waxba kaba tacalluqin bal taasna waxa weeye waa iyaduna waa umuuro kolley tan keenaya axaadiidiyadna aan soo maray ee haddaan soo gaadho laaqtulanahum qatla caadin oo dee caad ama qatla hamuud layntii la laayey halaagii la halaagay wixii loo halaagay waa kufrinimadoodii bay ahayd dee halaag mustacsilana iyadna waa la halaagayo bal umuuraha kala duwani kolley waxay keenayaan meeshii takfiirkoodii dee culimada dawaa'if kaba midina kolley waatay kuba tegeen bukhaari oo kalena waxaad moodaa waa ra'yigiisao dee markaa canaawiinta la eegto muta-awiliinta baab gaaru u dhigtay iyagiiyo mulxidiintu israaciyey oo kale oo waa taas ibnulcarabi oo kaleo dee tirmidina sharxay bukhaarina sharxay isaga naftiisu waa taa uu leeyahay isagoo umuuraha aan soo tirtilmaayay barhkoodna sheegayo oo kale arrin kale bacd alculamaa keenaan oo yidhahan takfiirkooda ayaa dee xujo ahaan ay uba adagto ay keenaysaana nimankani waxay gaalaynayeen oo inay gaala yihiin u ictiqaadsanaayeen dad rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh janno ugu bishaareeyey isagu uu qiray ugu markhaati kacay oo uu caddeeyey inay ahlu janno yihiin islaamkii dee marka horena ku lahaa dowrkaa weyn ahlu janno inay yihiin waa cusmaan iyo cali iyo dee dad saasa iyo dee bal matalan zubayr iyo dalxa iyo dee markaa cidda rasuulka ilaahay leeyay waa ahlu janno oo waa mu'min ruuxa le waa gaal oo kale taasi wuxuu dimnisanaya ama hadalkaasi keensanaya rasuulka ilaahay shahaadadii oo kale iyo qowlkiisa radintii iyo beenintii buu kulansanayaa bal umuuraha waana arrin dee kolley taqyudiinu subkio isaguna tan uu iranaya uu soo qaado oo ah dee waa arrin weyn oo dadka caynkaasa gaalaynteeda iyo iyagoo dadka muslimiinta waxaan muctaqadkooda qabin oo dhan gaalaynaya ruuxa ruux muslima gaaleeyana kolley dee labada mid baa gaalana xadiidku uu kuba yimi bal umuurahaasi waxay keenayaan kolley takfiirkooda iyo iyadoo taas ay yihiin waana si ay dee culimada qaarkood ay kuba tegeen adilada marka la eegana dee waxaan halkan loo dariishanaya wax aada u xoog badan oo dee umuuraha aan tilmaamayno ee axaadiidta lagaba qaadanayo iyadoo taasi jirto kolley in badan oo culimada islaamka ka mid ah ama intooda badan waxyaalahan walow dee taasi ay jirto dalaaladooda aada u adagi ay jirto umuurahaasi ay soo arooreen haddana iyagoo dee shahaadanaya iyagoo arkaantii islaamka ballaba imanaya san oo kale daacad iyo waxyaalaha uguma dadaalayay in arrintiina ay kaba dhigeen un dee bal ta'wiil ay kuba qaldameen oo dhiiggii dadka iyo xoolahoodina kuba banaysteen bal waxay kaba dhigan inay fusaaq yihiin dee waxa weeyaan taase laakiin gaalnimo xaddeed may gaadhsiin hadhow aan la dhaxlin oon laga guursanayo taas may gaadhsiin oo kale iyagu bal qolooyinka caynkaasa kolley waa malaa ixtiyaad ahaan iyo xadar takfiirku kolley dee wax sahlan maaha ruux waxa weeyaan dee mus marka hore daahir islaamnimo loo xukumayo la gaaleeyo diintii lagaba saaro oo kale sida khazali oo kale ay idhaahaan oo kale dee intaasoo gaalood oo diintii lama soo geliyo ama taasoo limi ayaa ruux muslima oo isagii diintii lagaba saara ama la gaaliyo ama dhigiisi la banaysato kolley taasaa kaba dhib badan oo jaanibkaas bal matalan in ixtiyaad ahaan iyo iyagoo le asalaamatu laa yucaadiluhaa shay iyagoo bal matalan umuuraha caynkaase dee ay iyagii laba imanayeen tanna ta'wiil ay ku qaldameen oo dee qaladkaa weyn iyo dalaalada ay ku muteen ay kuba faasiqoobayaane laakiin bal intooda badan waxa weeyaan tan ma gaaleeyaan haddii taa laba idhaaho xadiidkan aan ayne sharu lkhalqi walkhaliiqa waxay kuma fasirayaan kuwaasay kuwa xambaarayaan waa khalqigii dee in la koobo dadkii muslimiinta lagu koobo marka la eego dadkii muslimiinta kuwa ugu shar badan weeye oo iyaga aya ah kuwa ugu shar badan muslimiintii taas bay sidii dee bal matalan haddii kaloo la yidhaha khalqigii o dhan oo yahuud iyo nasaariya ay soo gelayaan markaa dee gaalnimadoodii oo sariixa ama cad bay keeni laydeen bal waxaan leenahay kolley marka la eego xaggan usuulka iyo dee aimada intooda badan iyo jamaahiirtoodu iyagoy waxyaalahaasi jiraan oo kale jaanibkan waa xadar takfiir iyo ka dheeraanteed haddaanay wax dee bal matalan iyadu aada u sariixo asal ahaan aan dee waxa weeyaan inna wax ixtimaal oo meesha kuba imanaya aana jirin waa taa ka digtoonideed ayaa kolley iyo ixtiyaad ahaan ayaa bal keentay inay yidhaahaan asalaamatu laa yucaadilha shay oo bal matalan aanay heerkaa gaadhsiinay u arkaanba taas bal cali bn abi daalib baa xataa laga soo naqli in lagu yihi magaala hoosay dee soo naqliyaan oo yihi min alkufri faru dee nimanka nimayi gaalnimo way ka soo carareen oo dee waa kuwan oo islaam bay sheeganayaan oo ama munaafiqiin baayo munaafiqiintu laa yadkuruuna allaha kaiiran iyaguna waa kuwa qur-aanka iyo tilaawad iyo sala waxaanay badsanayaanoo dee iyaga taasi ay dhab kaba ahayd horta jaanibkaasi dee hawadoodan kale iyo qaladkan kale iyo dhiiggan muslimiinta ay banayseen markii dambe ay dadkii kaleba faraha ka qaadeen ay muslimiintu leynayeen in dad kale aanay leynahaynba waa taasi ee waa dad fidna ay indhatirtay iyo dee hallaaba iyabuu bal lahaayo bal markaa waxaan leenahay kolley nusuustan marka dee adilaha ahna haddii la eego kolley waxay keenaysaaba dee heerkaa adagee dee takfiir baaba xujo ahaan iyo daliil ahaan taasaa xoog banaanaysa laakiin arrinkan ah bal ixtiyaadkiya inaan cid takfiirkeed lagu degdegin wax dee bal matalan dee cad oo meel kale un dee adigu uun mooyaan oo ina aan wax kaloo iyo ixtimaal kale kuba sugnayn mooye jaanibkaas iyo ay taas baa deeta badan ay taas aanay kuba tegin haddii la yidhaha markaa waa gaaloo saa lagu gaaliyo waxay noqonaysaa sidaa gaalo loola dagaalamayo in loola dagaalamo dadkoodii sabyigii bay dee dee noqonayaan oo kale baltaas laakiin haddii aan la odhan un heerkaa la gaadhsiin dee xukunkooda wuxuu noqonayaa waa lala dagaalamaya waa taa aynu soo maray marka ay show ka leeyihin in lala dagaalamayo in lala dagaalamaya ay waajib noqonayse laakiin arrintii baa noqonaysa sidii buqaadi in lagula tacaamulo oo bal matalan dee bal hal la dilo wixii dee marka halkaa ku baaba-ano way baaba-een taas oo kale laakiin laa yujaza yujahas calaa jariixim dadkoodina aan la qafaalin xoolahoodina markaa dabadeed aan la banaysan bal taas bay keenaysaa bal waxaan leedahay kolley masaladu waa masalo adag waana weytay nusuusta marka la eegayo daliil ahaana dee taas baa jaanibka ayay keenaysaaba umuurahan kol haddii rasuulka ilaahi islaamnimadkiibay ka baxayaan kumana soo laabayaan oo kale waxa ay markintooda maana waa ta umuuraha aan sheegay baabu taxriimi الzakaati calى rasuuli اllaahi salى اllahu taعalى عalayhi wasalam wعalى ali wahum banu hashimi wabashirka bal wuxuu u baabaysan yahay zakada xaaraamnimadka uu ka xaaraam tahay calaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam oo rasuulku qaato isagu xaaraamnimadga calaa ali aalkiisii iyadana inaysan ka qaataan xaaraamnimadka ay xaaraam kaba ahayd taas buu baabkeedi yahay wahum aalkiisuna banu haashimin wa banu lmuطalibi waa reer bani haashim iyo reer bani muطalib duuna gayrihim dadka kale ee quraysheed kuma jiraan xataa kuwa kale reer bani mudalib ay iyagu dee inun ay isu jireen ay u sinaayeena kuma jiraan waa labadaa bal xadiidyada uu inoo soo baabka inoogu iman doono way inoogu sugan tahay taxriimu الzakaati calىa rasuuli اllaahi salى الlahu alay slam wala ali bal lafdiga sakada haddaan dayno asadaqo kolkol dee tii tadawucayna lafdiga cumuumkiisa uu ku ixtimaalayo laakiin cibaaradan ah wahum banu haashimi wa banu muطalib iyada axaadiisa inooguma imanayso ee waa imaam nawowi raximah اllahu tacaala tafsiirkii taas waana sida madhabku yahay laakiin dee bal xadiid kaloo kitaabka kuba sugan halkan aan kuba sugnayn ayaa loo daliishadaa inay iyaga yihiin marka la eega aqwaasha culimadana waa ta ugu raajaxsan oo horta daliil ahaanta ugu asaxsan laakiin axaadiida inoo soo socotaa iyada tafsiirka halkan inay banu hashim iyo banu muطalibiin iyo aalka taxdiidkii iyada baabka inooguma sugna adigu waa dee imaam nawowi kolley waa tafsiirkii weeye tan tarjamada xadaثna cubayd الlahi بn mعaad min alcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbaة can mحamedi wahuwa bn adin anahu samica abaa hureyrata yaqulu abaa hureyru maqlay xaal uu ku qowlayo أخذ الحسن بن علي حسن بن علي بن أبي طالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىna سيد baabu ku magcaabay ina ibni hada سيد oo markaas waana xadiid dambeeya kaas weeye marka la eego kitaabkeenan muslimna dikrigan mooye riwaayo kumaloo dee waa saxaabi aada u yaraa weeye axaadiid qaarkood ha dabdiyo rasuulka ilaahay ka wariya laakiin kitaabkeenan axaadiida waxba kagama sugna ee hadalqaadkan iyo xuskan ayuu kuba leeyahay akhada alxasanu bnu caliyin tabratan xabati mira oo min tamri sadaqada timirteedii ama zakada kaba mida ayuu qaaday waa ilmo yar fajacalahaa fiihi wuxuu yeelay oo uu geliyey fiihi fiihi afkiisii fiihida dambe waa fii famihi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi kah kah waa kelimo loola yimaada istiqdaar shayga marka la ama ilmo yar wax loo diidaya ish ish oo kale iyo taas oo kale weeye bal markaasoo waxa uu diidaya waxaan uu ka sajrinayaa waxaan dee shayga mustaqdarkaana loo isticmaalaa waxaana bacdigood yihi waaba lafdi mucaraba oo lasoo carabeeyey ee de maaha lafdi iyadu marka hore dee asalkiisa uu carabi ahaa macnuhuna waa waxaan iska tuur faraha ka qaad weeye ka fogow oo kaba dheerow oo bukhaari baaba tarjamo uu dhigtay baabu man takalama bilfarisiya waradana markaasuu xadiidkana meel kuga soo arooriyay dee halka sekadaha kusoo arooriya waa dee fawaaidda xadiidka barhkooda waa isagoo kuba tegaya lafdigu inuu yahayba lafdi aan carabi ahayn kakh kakh kakh kakh haddii la idhaha kaafka la kasriyana way ku dabdiyeen iyadoo ka khin ama ka khin la yidhaahoo la tanwiiniyo khada aan la sukuubinna kuma dabdiye muxuu rasuulki ilaahay u raaciyey ermi biha tuur wuxuu ku yidhi ilmihii yaraa isagoo u sheegaya sababta iyo cilada uu leeyay maa calimta miyaanadka warhayn inagu laa naakun inaynaan cuninaa sadaqata sadaqada sadaqada inaynaan cunino sadaqadu aday noo banaadayn taa miyaan ogeyn taas baa rasuulka ilaahay ku yidhi bal xadiidku duruqdiisun baa inoo socon doonta haddii ala horta bal dariiq labaad ama labada dariiq baan gaadhaynaa xadaثna yaxya bnu yaxya wa abubakr bnu abi shaybata wa zuhayr bnu xarbin jamiica can wakiicin oo intoodaba wakiic bnu ljaraax bay ka wada wariyeen isaguna can shucbata shucbo oo sanadkii hore inooguma sugnaa oo sanadkii horena uu inoogu sugnaaya ayuu wakiicna kaba warinaya بhada الإsnaadi isnaadku waa intii shucbo ka dambeyso waa shucba can muxamed can abi hurayrata intaas weeye wa qaala faacilka qaalaana waxa weeyaan waa wakiic baa ina riwaayada leh tii hore waan soo aragnay riwaayadiiskii marfuuca ahaa hadda ee laakiin isagu wakiic markan uu shucbo kaba warinayay wuxuu yihi halkan uu ku wariyey anaa laa taxilu lana sadaqa ama calimta waa caadi halkaa anaa laa naأkulu sadaqata bedelkeeda ayaa waxay ahayd anaa miyaanad ka warhayn inaga laa taxilu inaanay xalaal ahayn lanaa inaga asadaqatu sadaqadu xalaal inaanay inoo ahayn taa miyaanad ogeyn xadaثna mحamed بn bashaari qaala xadaثna mحamed بn jacfari xa وxadaثna بn الmuثanى qaala xadaثna بn abi cadiyin ibn الmuثanana waa mحamed بن أبي cadina waa محamed oo afar محamed baa محamed بن bشhاr بن jacfr محamed محamed iبن ibrahim iبn أbي cadi kilaahumaa haddaba iبn أbي cadi iyo iبن jacfar labadooduba can shucbata shucbay ka wariyeen xadiidku markaa a markii horena بhada isnaadi bu hi horta waynu soo aragnay tacbiirka fida halka daba macnaa badaata hore oo wuxuu ku wariyey ka dambeeyey ah kamaa qaala waxaa yihi waqaala wakiic baa yihi isagu riwaayadiisa anaa laa taxilu lana sadaqa ibnu mucaadna waxaa waa sanadkii uu inoogu bilowday baabkuba waayo xadaثanaa cubaydاllahi ibnu mucaadin alcambariyu waa kaa ibnu mucaad waa isaga riwaayadiisu waa abihi dee shucbe uu ka wariyey biwasilati abihina maxay ahayd anaa laa naakulu sadaqay hayd soo maha laba nin oo kalea meeshii shucbo ka warinaya waa maxamed ibnu jacfar iyo maxamed ibnu ibraahim ibn abi cadi labadooduba iyagu maxay yidhaaheen kamaa qaala ibnu mucaadin sida riwaayada horo maxay ah anaa laa naakulu sadaqata wakiic baa markaa tiiso ayd ana laa taxilu lana sadaqatu bal xadiidku horta qeybtii ama intan baa duruqdiisa ama hore ay tahay dee maqsuudkii ama wixii baabka u baabeysnaana way inoogu sugantaho walow zake ka cabiray lafdi asadaqa inoogu sugan sadaqaduna markan egna lafdigeeda wax khaas yeelaya haddaanay jirin sadaqadii dee faradka ahayd inama sadaqaat lilfuqaraa iyo khud min amwaalihim sadaqatan iyo sadaqadii tadawucayd labadaba uu ku dhaco oo labadaba way ku dhacaysaayo markaa markan eegno lafdiguna al buu leeyahay cumuumkeedu labadii noocba waa inoo shamlinayaaye zaka un kuma koobna bal kalaamka taasna way inoo dambeysaa insha allah waa wax inoo iman doono horta taas weyn cibaaradan rasuulka ilaahay kaba cabire wili ama calinta ina yar buu la hadlayaa doonayn miyaanan ogeyn waxay leeyihin markaa culimadu halkan laftadan ama cibaaradan ama calinta meelaha qaarkoodna riwaayaadka qaarkoodna bukhaari bay kuma sugantahay ama shacarta ayaa kuma sugnayd bal maalan haddaba laftadaas tuqaalu fi shay lwaadixi taxriimi wanaxwihi haliban waxaa loo isticmaalaa buu leeyahy shayga xaaraamnimadkiisa uu cad yahay xataa ruuxan lala hadlayaa yaanuu ruux garanayaba ahaaninba oo macnuu markaa wuxuu noqonayaa cajabun kayfa khafiya caleyka hada maca duxuuri tahriimi waa wax la yaab leeya see marka leeyahy see miyaanad ogeyn arrinku waa laya seeba arrinkaasi kaaga qarsoomay waa waxaa cad ee muuqda ee arrinku inuu taa yahay seebay kaagaba qarsoontay marka waxay leeyihin culimada halkan naweynow sharxi dee keyrkiina idhasaa cumdatulqaari saaxibkii waa cayniya xaafid xajar iyo dhammaanbe وهdا أبلغ في زجر عd بqول لا تفعل isagoo markii ku yidhah lا تفعaله عباaradan iyo اسلوبkan ayaa xagga marka la eegay iska dheeraynta waxaa la iska dheeraynaya kaga xeel dheerba oo bal markaa taas wey arinta kale xadiidka ku sugan waxa weeye waa imaka zaka dee kollaya bal zakadii inay xaaraam ka tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo aalkiis aalku bal hayoor noo dambeeya waana kaa inoo soo fasiray aynay xaaraamba kaba tahay arrin kaloo iyada xadiidka inooguma sugana waxa weeyaan inan yar buu ahay oon mukalafayn markaa xasan ee carruurtii yaryareedu waa tarbiye ahaan in laga dhowrayo waxyaalaha dadka waaweyn lagaba dhowro oo loo diidayo waxyaalihii aan toosayn say dee tii walow aanay mukalafahayn dembi aad ugaba imanayn waa arrintii si lagu sii tarbiyeeyo oo arrinkii ay u noqoto waxay kusii raboobaan oo ay dee marka dambana qabatimaan bal in loo diidayo oo xataa dee ilmihii yaraa marka xajka la geeyo waa tan maxduuraadka exraamka iyo wixii waa laga dhowrayaa isagoon isagii mukalaf ahayn oo kale bal waxyaalaha waxa weye dee waana wax weligiisii saaran weeye ciddii arrinkiisa tawalaysay tani ay mukalaf kuba arrinkaas ama waajibu kuba noqonaya waana xadiidka ta inoogu sugan xagga marka leega aalka oo kale inay xasan aalkiisii weeye inantiisii baa dhashay bal shaaficiyadoo kale iyo culimo kale waxay ku dhigaan ka dhigaan in aalka rasuulkii ilaahay uu yahay marka meelaha banulhashim iyo banulmuطalib banulhashim dee rasuulka ilaahay waa kan abtirsiinta ku maraya oo waxa weeyaan dee waaba cabdimuطalib ayaaba dee ina haashim ah waaba intaasba oo awogiisii labaad buu noqonayaa muطalibkana haashim bay walaalo ahaayeen oo haashim bu way walaalaheen oo haashim iyo muطalibba waa ilmo cabdimanaaf bal markaa labadan qolo ayaa aalka rasuulka ilaahay waa san dee horta shaaficiya qolooyin kale ay kuma tagaan abu xaniifiya malik kolley waa riwaaye axmedna waxay kuma koobaan inay banu haashim unee muطalib bay kaba saaraan culimada qaarkoodna way kasii waasiciyaan oo dee quraysh ama in ku dhow bay gaadhsiiyaan laakiin waxaan leenahay daliil ahaan marka la eego waxaa dee raajixa saa shaaficiyadii ay kuma tegayaan oo labadaa reer inay aalka rasuulku yeen kolley taasna waxaa u daliila rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh khumuska markuu qeybinayey khumuskana waxaa kaba mida dee qeyb la siinaya dawil qurba sida qur-aankaba inoogu sugan oo dadkaa qaraabada waa qaraabadii rasuulku ay leeyihiin wuxuu siiyey oo uu iyagii wadaajiyey reer bani haashim iyo reer bani muطalib laba reeroo kaleo ay bal u siman yihiin bal midkood balaa dee haashim isku hooyaabay ahaayeen oo taas ayaa meeshii jiray oo waaba nawfal ama reer bani nawfal oo jubayr bnu mudcim iyo reerkoodii iyo cabdishams oo cuثmaan ibnu cafaan iyo reerkoodii reer bani umaya cabna cabdishams waayo cabdishams iyo nawfal iyo haashim iyo muطalib baa ilmo cabdimanaafa rasuulkay u yimaadeen salawaat ullaahi wasalaamu calayh jubayr ibnu mudcim iyo cuثmaan ibnu cafaan baa u yimi waxay ku yidhaaheen reer bani hashim waad ka dhalatay oo dee taas maqaamkoodu waa waxaa la garanayo ee nimanka kale usimay iyaga u siisay annagana naloo qadisay oo rasuulka keliya lam yufaariquuna fi jaahiliyati walaa islaam kuwani dadkii la colkaayay dadkii soo saaray kaba mid ayaan kuwana xataa shicbigii abi aalib markii xisaarkii way laba galeen oo jaahiliye islaamkii may kala marka dee taasna kol haddii sahmigii caynkaasiyagu ay qeyb ku yeesheen halkana dadka loo diidaya inay sahmigaasay leeyihiine loo diidaya ayay ka mid noqonayaano bal daliil ahaan waxaa culimadu ay raajax yeelaanma ama daliil ahaan raajaxa sidaa shaaficiyada ay kuma tegeenoo waana sidaa cuwaanka inoogu dhigto reer bani hashim iyo reer bani muطalib aalku inuu yahay bal xadiidkana waxyaalaha inoo dambeyn doona xadaثnي hاrون بن سacيidi الأyلي qال xadaثna بن وهب qال أخbarnي cمr وcمr بن الxاriث in badan baan soo aragnay waa imaam أن abا yuنuسa mawlى أbي هurayraةa xadaثah abا yuنus baa u waramay cمr بن الxاriث abا yuنusna waa abu hurayra mawlihiisiy waa dadkii de uu isagu xoreeyey ayuu kaba mid ahaa horeynu isagana usoo aragnay ninkan taabiciga ee mawaalida abu hurayre kaba mid ah magaciisana waxaan soo ogaanay in sulaym ibnu jubayr addawsi la yidhah addawsi marka la yidhahna waa reerkii abu hureyre waa wala ahaan waayo waa reerkii welihiisa lahaa sulaym ibnu jubayr wuxuu yihi xadaahu ninkaasaa camar u warramay wuxuu ugu warramay can abi hurayrata abi hurayra ugaba warramay can rasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm annahu qaala inuu yihi rasuulki ilaahay inii anugu laanqalibu waan u laabmaa waxaan u gadoomayaaba ilaa ahli ehelkaygii masjidkaa buu ka tegay gurigii buu tegayaa faajidu waxaan helayaa tamrata xabatimira saaqidatan xaalay tahay mid dhacsan oo taalaba calaa firaashii firaashkayga korkiisa uma arfacuhaa saraan u qaadayaa xabadii timir ahayd firaashkii baan ka qaadaya ama halkii ay taalay liaakulaha si aan u cuno uma akhshaa waxaan ka cabsanayaa an takuuna inay noqoto sadaqatan dee sadaqadna umay banaanaynba sadaqaba inay tahay oo timirtii la keenay ee sadaqa ahaan iyo zaka ahaan loo keenay si rasuulka ilaahay uba qaybiyo inay kaba dhacday taasaan ka baqanayaayo waan tuuraa amasaan iskaba tuurayaan iskadhigaya cid kale ha cunteen وxadثna محamed بن رافiع qال xadثna cabdالرaزaq بن hmaami qال xadثna mcmr عan hmaam بn mنbه qaala hmaam بn mنbه iyo cabdالرaزaq بn hmaam isku degaan haba ahaadeen waanay ismamay soo gaadhina lakiin maaha un hamaamku inuu isaga magac un bay kuba kulmeena iyo calaaqa iyo naصb ka dhexeeyo qaala wuxuu yihi hmaam بn mنbه haada kani wuxuu ishaarayaana dee axaadiistii aynu soo marray waa saxiifadii boqol iyo afartameeye ahaydee uu isagoo abu hurayr abaa hurayre kaba wariyey haada kani waa majmuuculaxaadiis bay ishaaradu tahay maakii weeye markaa qaaladaa hamaan baa leh xadaanaa abu hurayrata abu hurayra uu noo waramay can muxamedin rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam uu noogaba waramay fadakara wuxuu sheegay abaa hurayra axaadiia axaadiis minhaa axaadiiثa waxaa kaba mid ahaa waqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm siiqadan waxay u timid hore aan uga soo hadalay wallaahi baan ku dhaartee inii anigu laanqalibu waan laabmaa gadoomaa ilaa ahli ehelkaygii baan u noqonaya faajidu waxaan helayaa tabrata xabati mira saaqidatan xaalay tahay mid dhacsan calىa firaashi aw fii beyti ama aqalkaan ka helayaa faarfacuhaa saraan u qaadayaa liaakulaha si aan u cuno uma akhsha an takuuna sadaqatan inay sadaqa tahay aw min asadaqati inay kaba midtaan kaba cabsanayaayo faulqiha markaasaan iska tuuraya bal xadiidkii abu hurayre waa kaas xadiid anas oo la macniino waa kan maruma yar wada qaban doonaa xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaala akhbaranaa wakiicun can sufyaan wa sufyaan thawri can mansuurin can dalxata bni musarifin can anas bni maliki an الnabiya salى اllahu عalيه waslm jaa tamratan mansuurku horta waa imaamkii mansuur ibn اlmuctamir weeye ee reer kuufaad dee sufyaan iyo wakiic iyo dadkani waa reer kuufa e dhammaan dee waxaan yaxya ibnu yaxya ahayn oo reer naysaabuur ahaa dalxat ibnu musarif ibna kacb ibna camrina waa nin taabiciya taabiciintii ugu dambeysay ah hiqo ah oo reer kuufa ah weeye horeynu isagana usoo maray maantana anas ibnu malik buu kaba warinayaayo dee waa midharhkii uu soo gaadhay saxaabada ama anas uu soo gaadhay laakiin waa siqaara taabiciin waana sidaan soo sheegnay waa nin hiqa ahaa quraadii kaba mid ahaa ama dee nin qarina ahaa adugu markaa faadilo weeye kolley wala uu reer kuufa yahay umuuraha uu kaga yardudaa reer kuufa reer kuufana taasi naadir bay kuba ahayd waa isagu kaana yufadilu cuhmaana calaa caliyi waayo reer kuufa aad bay ugu yarayd in dee nin cuhmaan dee marka khulafada la sheegaya abubakar cumar cuhmaan cali saa yidhaaha arrintooda waxay ahaa abubakar cumar cali cuhmaan oo cali bay horreysiin jireen reer kuufa xataa dee dee markii dam bal sufyaan iyo haddee adigu laakiin toodii badnayd iyaga taasi arrintooda taas bay ahaydba oo markaa taqdiimka caynkaasna waa qowl dee bacda ahli sunna ay leeyihiin oo saasaaba alfiyadii suyuudi wa bacdahu aw qablo qowlaani cali baa markaasoo taas oo dee cuhmaan dabadiye waxaa ama hortiiba laba qowl baa meesha jira cali alfiyaday taasi kuma sugnayd marka arrintu taasi isagu ka dudaa waayo culimada reer kufa naadir bay taasi ku tahay arrin kalena way jirtaayoo dalxat musarif waxay culimada reer kuufa namiidka isticmaalkiisu kolley agtooda waa ku badnaa umaday arkaynaa xaaraam macnuu maha wax muskire ay cabayeen laakiin waxaa la namiidinayo bal iskaarkuunba kol haddaanu casiir cinab ahayn oo waxyaalihii kale yahay agtooda waxay ahayd muskirka xaaraama wixii ku sakhraaminayuunbaa xaaraame laakiin qadar aan ruuxa sakhraaminayn hadduu ka cabo e qadar aan sakhraaminayn hadduu ka cabo hadda badnidiisa haddii uu badsado waa lagu keenaya laakiin ma badsanay qadar aan muskir ahayn buu kaba cabay taa agtooda dee waxa weeyaan raggan way kuma badnaydo wakiciyo amhaashii raggaas iyo sub raggan baabkaasay wada ahaayeen ama culimadii reer kuufaba naadir ba laakiin isagoo kale taasna muuqamin weeyaan oo isagu taas oo kale oo culimadii reer kuufa laba arrimood uu kaga dunaa awaani naadir bay ku ahayd dee labadaasi reer kuufa markay noqoteen can asin malik an nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wajada wuxuu helay tabratan xabad timira ayuu helay tii hore aqal bay hayde tan adigu waa dee dariiq isagoo kaba helay faqaala wuxuu yidhi lowlaa an takuuna ay lowlaa makhaafata makhashyata an takuuna cabsi aan ka cabsanaya haddaanay jirin inay noqoto min asadaqati sadaqa ay kaba midto dee zaka iyo sadaqa ama ay kaba dhacday laakaltuhaa waan cuni laabaa rasuulka ilaahay yidhi وxadثna abu qraybi qal xadثna abu usamةa عan zaaئdaة عan mansuuri عan dلxة bni mصrف qoola xadaثna aنس bnu maliki ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm mara wuxuu maray btamrati bالطariiq xabad timir oo dariiq kuba sugan faqaala wuxuu uhi lowlaa an takuuna inay ahaato min aلصadaqati sadaqo eeg tii hore aqal bay ahayd markaa tana waa dariiqba inay sadaqo kaba mid tahay cabsi aan ka cabsanaya haddaanay jirin la akaltuhaa waan cuni lahaa baa rasuulka ilaah yihi xadaثna mحamed ibn muhanى wbnu bashaarin isna waa mxamed ibnu bashaar oo waa laba ninood bukaari iyo muslim iyo abi daud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja u sheekh weeye ama sagaal sheekh bal ninka tobnaad ay isku khilaafsanaa ay ku kulmeen sheekhyadani wax ka wada wariyeen waa sida la-aan ayay ka wada mid yihiin waxaanay ka iskusadadna way dhinteen kolley way dambeeyeen laba boqol iyo labayo kontonkii hijirada iyagoo lama odhanayaba kana ka farasay rihaan laba farasoo dee la beratansiinayo la ortamayo dee hagaag usiman dee aan laleeyi talo keebaa dheereen iyo keebaa dheereen taas oo kale iyo ayaa xaalkooda ahay kaa cabiri jireen qaala waxay dhaheen xadaثna mcaad bnu hishaamin qaala xadaثanii abi wa hishaam dastawaayi can qataadata can anasin أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها waan cuni لahaa bal baabkii أxaadiiثiisi way noo dhamaatay mid weeyaane ta inoogu sugan bal rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام cayele aalkiisii inaanay صadaqo inay cunaan bal sekadii horta haddaan sii khaas yeelo aanay u banaanayn taaba weeye أxaadiiثaasaa inooguma timi waxay culimadu kolley umuuro dhowrana way sheegaanoo dee kolley taa keentay dee waa xukumkaa sharcigaa dee markay xikamtii iyo waxyaalaha kuba sugan ay keenaan mid weeye oo ah sekadan la bixinayo dadkii naftii ruuxii bixiyeyna daahir buu ku noqon oo duduubtii awdaarteedii wasakdeediibuu kaga daahir noqon maalka naftiisii way nadiifinaysaa waa awsaaku naas oo kale de iyagina dadkaa ilaahay fadilay sharifay bay ahayd oo taas wax umu dee u laayiqa may ahayd oo khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum biha aada ku dahireysaan bal saxiixan bay ku sugantahy inay sadaqadu tahay annaha min awsaakhi naas oo kale dadka awsaakdoodii waxay iska iyagii baa ku nadiifoobaya ku daahir noqonaya de iyagii laayiqumay cunay inay taa cunaan waa arrin arrin kaloo iyadana culimada ay tilmaamaan waxaaba weeye dee horeynu axaadiis u soo maray inuu waxa weeye yad اlculya min alyad الsufla madala ku sugan qaadashada wax la qaadanayo siintuna waa gacantii sarreysay markaa rasuulka ilaah iyo aalkiisiyo iyaguna mansilada leh arrinkan dana-ada iyo madalada ay ku sugan tahay inay kuba sifoobaan taasna wax iyaga u laayiqa mayhin oo tan baaba iyaduna ah arrin kale oo ah loogu diiday arrin saddexaad ay culimmadu sheegaan halkan waxa weeyaanba haddii dee iyaga zaka inay qaataan ay u banaanto rasuulka ilaahay qaadanayo aalkiisu qaadanayso waxaaba meesha ima layd xoolihiina waa la jecel yahaye in laba yidhaaho dee waxaan xoolahan ama waxaana loogu waajibiyo no looga qaadaya waa inay iyagu cunaan oy qaataan inay iyagi qaataan oy cunaan oo kale taas oo kale qul maa as'alukum calayhi ajra taas waatan oo inay iyagiiba xoolaha waxaan dee tanna looga qaadaya iyagiibaa qaadanayo jeebka ku shubanayo iyagiina kuma intifaacaan oo arkaasiiba yimaado bal taas waa umuuro raxmat ullaahi calayhim culimmadu ay noo sheegeenoo dee kolleyda waa umuuraha wada waadix ah bal umuurahaasa maxay keen inaan iyaga zake inay qaataan horta uga banaaneen rasuulka ilaahay tab waxaa meesha markaa taalo bal zakadii garanay waa awsaakhu naas kitaabkay kuma sugan tahay inay dee sadaqa waxaan ay awsaakhu naas yihin marka iyagii laayiquma aha waxa weeye xagga marka la eego sadaqadii kale tadawuc ahayd maxaa xukumkeedu yahay kolley lafdigan imankaan haynee axaadiidana anaa laa naakulu sadaqata iyo anaa laa taxilu lana sadaqatu iyo alfaadahan kale waxaan ka baqanayaa an takuuna min asadaqa albay lafdigu leeyahay markaa wuxuu shamlinayaa tii sekadii iyo faradka ahayd iyo tii tadawuc ahayd bal taas buu keenayaa taasi waxay keeni in la yidhaha sadaqa dhammaanteed uma banaana walo bacd alculamaa sida ibnu khuseyma weliba abwaab uu isdaba socdo kitaabkiisa u dhigto uu leeyahay waxaan aan banaanayn waa tii faradka ahayd uun waayo axaadiidani waxay yimaadeen buu leeyahay bal kuwan ay barhkood iyo sa axaadiid inoo dambeeyo baab ka dambeeya inooguma imanayo jawaabbay su-aale iyo waxyaalaha lagu caddaynayo dee sekadii faradka ahayd iyo sadaqa taasaa lagama hadlaya kuwa kale may soo gelayso bal waxa weeye laakiin inta badan ahlucilmigu markay rasuulkii ilaahay noqoto salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labadaba dee isku baabbay kaba dhigaan taasba weeye xagga marka la eego aalkiisoo kale xataa madhabka shaafici dhowr markaa awjuh ama aqwaal meesha jirta iyaga way u banaan tahay iyo mee rasuulka ilaahay bay laba midiinoo xaaraan bay kaba tahay iyo taasba iyadna way jirtaa kolley madhabaha kalena malaa aqwaasha way ku yar qeybsayihin markay sadaqada tadawuca noqotee laakiin lafdiga xadiidka markan eegno lafdigan iyo cumuumkiisu kolley wuxuu keenayaaba taasoo bal imaam nawowi raximah llahu tacaala waabata uu sheegayo dee yar lafdigan daahiruhu taxriimu sadaqati alfardi waannafr inay lafdigan oo sadaqa labadiiba ay kuwa wada dhacaysaa arrinta kale iyaduna halkan imaka inoogu sugan qeybaha dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu xabaddaa timera helay gogashiisii ka helay ama dariiq mar kale kaba helay waa kanoo uu qaaday inuu cunuu doonay haddana wuxuu uga joogsaday waa ciladan inuu ka baqday inay sadaqo tahayba u kaba baqday marka horta mid weeyaanoo waxa inoogu sugan dee inay gogashiisii hadday taalo waxani waa ixtimaal inay sadaqo tahay iyo inay timirtii ehelkiisa ay tahay labadiiba meesha way taalaa imanka hadday inaga taasina qabsatona ruuxii dee haddii xataa arrinkaa ixtimaalkaas wax kagama xarimi karno uguma diidi karno laakiin meeshii maxaa jira waracii iyo xalaal miiradkii oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh cabsidaa ama ixtimaalkan baa jire cabsidaa uu taa kaba cabsaday ayuu ugaba tegayoo bal arrinkani dee xaramnimo xadeed ma gaadhsiinaadeen marka fii xaqihine laakiin waxa weeye waa waracnima iyo xalaal miiradoo isticmaalulwarac bal waxyaalaha mushtabihaadka ixtimaal uu ku sugan yahay ruuxu inuu wixii dee shubha ay kuma sugantahy iskaba daayo ka dheeraado dee waana ti xadiidkii nucmaan ibnu bashirna waa garanaysaan oo faman itaqa shubahaati faqad istamara lidiini wa cirdi bal taas xadiidka way nooguma sugan tahay arrin kaloo muhimo iyadna inoogu sugan halkan culimadu ay dee sheegaan kolley waxa weeye xabaddan timira dariiq dee dad bay ka dhacday bal tan dee gurigiisa uu ka helay waa suurtagal timirtii gurigiisa inay tahay ee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa qaaday inuu cunuu doonay ee laakiin wuxuu uga joogsaday isagoo ka baqday inay sadaqo tahay ugamuu joogsan waxaani dad baa leh oo ruux buu ka dhacayoo dee dad baa leh markaa taasi maxay tilmaamaysaa inoo faa'iideyneysaa waxyaalaha muxaqaraadka ah ruuxu markuu ka dhacaba uu iska iloobayo qalbigiisu aanu ku tacalluqayn tacriifkii ma jiro oo dee lama odrhanayo waa luqado iyo wax la helaye ha la yaboohiyo ha la sheeg sheego oo kale dariiq bay ahayd kolle cidunbay kaba dhacday wuxuu uga joogsaday rasuulka ilaahay inu cuno waa isagoo ka baqday inay sadaqo tahay ee haddaanu taa ka baqanayn waa cuni lahaayo bal markaa muxaqaraat اlamwaal laa yajibu tacriifuha wey waxaa tacriifkeed markaa ma waajibayo waxaana uu leeyahay taas xukumka caynkaasa waxyaalaha aan macno lahayn toban faran oo meel laga helay iyo dee xabadda timira iyo wax yaroo dee meel dhaca iyo imanka xabad liin oo meel taaliya umuuraha caynkaasee ruuxu markaasba uu iska iloobayo inuu doondoonay qalbigiisu ku tacalluq ahayn bal hadduu ruuxu sadaqaysanayo waa u taalla sidoo kale sadee rasuulka ilahi ba waa kan kaba tegay laakiin tacriif in la yidhaha waa luqadoo waa xooladoodo ha la yabooyo ha la sheeg sheego dee kolley taasi iyada sad ehebka axaadiida inooguma sugan culamada sunnawi leya wa isku waafaqsanyine waxay kuga cileeyeena bianna saaxiibaha fi lcaadati laa yadluba walaa yabqa lahu fiiha madmac ruuxii waxaan lahaa yar markiiba waa iska iloobayaayo caad ahaan markaynu eegno dee ma doondoonayo ruux xaba timir ayaa arkay yaa xaba timir halka iga dhacday ruuxba ma odrhanayo in damac uu taa damcayo in rajo uu rajaynayo isaga agtiisii ku baaqiina mama jirto marka waxyaalaha caynkaasa iyadna waa arrin kaleo iyadana xadiidyadan bal inooguma sugan taasoo kale weeye oo bal waa waxyaalaha dee fawaaidaan kaba qaadanayno kale caawa cashirka halkaasaan ku herdayna allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk